إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أن وحن ربائنا إلى هذا هرتا وحن كبالان سنين درسي كتابا لابي جري وحن كلاو كبالان سنين كلمات إنان كدرنا مانتا لكن ما كان حوغا في الفيريي وحن سيري أمان لبدو إسقاد الكريم مركا كلمات دان أدائي كلمات دان مركا كبالان سنين وبان كدقينا إن شاء الله darsigan iska akhrisay jirnay alxamdulilah waan iska ladnayn laakiin munkar ayaa soo siyaaday munkar ayaa soo siyaaday dii munkar soo kordhana waxaa waajib noqonaya al-amru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar in munkarkii la inkiro sidaa rabbulcaalamiin uu mu'miniinta ku tilmaamay waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وصفات المؤمنين تأيليهين إن وناقا إسفران منكر كان إسكربان ونطين نبي النصوبان صلى الله عليه وسلم أولنا أمري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان munkar markaa weyn ayaa soo kordhay munkarkaas oo ah koox ismagacowday oo la soo baxday munkar iyo been abuur kuwaas oo magacooda ku sheegtay assaadixuuna bilxaq laakiin aan arki doonno xaqiiqadooda bayaankana da gacantan ku haya waa bayaankii labaada ku qoran albayaan thaani waxaana taasu ay calaamad u tahay mid ka horreeyeyna inuu jiro waxay ku qoreen inaan lagu been abuuran oo waxa ay yihiin xaqiiqadooda ayagaa sheeganayee aan been laga sheegin marka inaan lagu been abuuran waa sawaab mana aaminsani in been abuurku sax yahay qof kastoo laga hadlayo gaal iyo muslim mar been abuurku bannaan yahay oo dadka in laga been sheego cadligana inta laga tago dulmi lagu xukmiyaa maray bannaan tahay ma ogi mana aaminsani ee waxaan aaminsanahay inay waajib tahay qof kastoo laga hadlayo xataa gaal haddii laga hadlayo in run iyo cadli lagu hadlo ee aan been laga sheegin marka ka been sheegi mayno sidaas darteedna waa midaan bayaankooda u soo qaadannay waxaan leenahay bayaankan khulaasadiisu waxay ku kooban tahay laba arrimood iftiraa oo laga been sheegay ummadda muslimka ah iyo waaqica xaqiiqada jirta kadibna laga dhirindhiriyey xugun jaa'ir ah bayaankan intaasuu ka kooban yahay marka koowaad wuxuu ku bilaabanayaa waa iftiraa ama been abuur lagu been abuuranayo dadka muslimiinta ah iyo waaqica iyo xaqiiqada jirta markii beentii lagu sifeeyey oo sifo aysan lahayn la saarayna waxaa lagu xukmiyey xugun jaa'ir ah oo aysan mudnayn xaqna u lahayn waxaana rabaa inaan idhaahdo muhiimna ah qof kastaa inuu aad ugu baraarugo dhammaan dadka ahlulbidaca ah ahlul ahwaa sifada ay ka siman yihiina sifadaas in marka hore qofka lagu tilmaamo tilmaan uu beri ka yahay oo uusan shaqo ku lahayn marka sifadaas la saaro kadib lagu xukmiyo sifadaas oo ah sifo uu beri ka yahay xugun marka jaa'ira oo sifadaasu qaadaydo in la saaro qofkii haddaan qofkii sifadii lahayn xugunkii male marka waa dhammaan ahlubidacu sifo ay ka midaysan yihiin inay sidaas tahayna waxa weeyaan waa arrin qof kasta marka uu bayaankan akhriyo uu u ogee karo sida hadda saacaddan inay maalin tahay loo og yahay in been abuur ay ku bilaabeen kadibna xukunka ku dhiseen waxay leeyihiin sidaan bayaanku waa dhadheerya laakiin kelmadaha ugu cadcad ayaan rabaa kelmadaha ugu cadcad ee ay dadka muslimiinta dhammaan ku gaalaysiinayaan dhammaan xataa marna ma dhicin inay naftooda soo isatnoodaan iska daa dad kale taasuna waa khudlaan iyo hoojin ilaahay hoojiyey xataa inay hadda soo reebaan naftooda ma aysan awoodin oo yidhaahdaan annaga maahane hataa ma dhihin laakiin si caam ah ayay waxay ugu ridayaan xugun takfiirin ah ayay ugu ridayaan markay ku soo ridaan ka gadaal sifo caam ah oo been kow waxyaalahay ku tilmaameen waxaa ka mid a shahaadataynka ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah kelimadaas macnaheeda dhammaan inay dadka ka maqan tahay hal qof kama aysan soo ridin kelmadaas macnaheeda dhammaan inay ka maqan tahay waxayna yidhahdeen sidaan haadihi shahaada allatii qaaba can innaasi macnaaha wain dalla fariiqun minhum yuraddiduha waxay leeyihiin shahaadadan oo dadka ay ka maqan yahay macnaheedii can innaasi kelmad carabiya weeye waa ismu jamac a la geliyey caam weeye lafdigaasu macnaheeda waxay tahay fardi kasta oo naaska ka mid a waxaa ka maqan ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna maxamad rasuullah macnaheedii haddii hal qof sooma aysan sugnoo waxay ku hadlayaanna soomaali maaha ingiriisna maaha waa carabi annaas marka la yidhaahdo waa ismu jamac alla geliyey hal qof kama harayo hadda waa mir hal mir kama harayo waxay leeyihiin dadkaas dhammaan waxaa ka maqan macnihii kooxubaha iskaga celcelido lafdiga ayadoon gaarin xaqiiqada macnaha kelmadda kelmadda macnaheeda iyagoon gaarin xaqiiqadeeda duuna an yudrika xaqiiqatahaa wa duuna an yacniyahu macnaha xataa uma jeedulay midka ku celcelinaa macnaheeda ka war dadka ku celcelinaa kelmaddaas ma u jeedaanu leeyahay macnaheeda fa asbaxa waaqicu nnaas waa ku celshay mar kale annaas wey annaas hal qof kama baxayo banu aadanka waa waaxid kama baxayo wuxuu leeyahay waaqica dadka dhammaan wuxuu noqday yunaaqidu xaqiiqata ashahaadati wa madluulaha wa muqtadaaha mid naqiid ku ah xaqiiqada shahaadada iyo macnaha ay tusayda iyo xukunka ay keenayso naqiid waxaa la yidhahdaa annaqiidaan laa yajtamicaani walaa yaftariqaan laa yajtamicaani walaa yartaficaan annaqiidaan laa yajtamicaan walaa yartaficaan macnaheedu waxay tahay naqiidaan waxaa la yidhaah waa labada shay oysan dhici karin inay kulmaan oysan dhici karin inay wada maqnaadaan habeen iyo maalin ka soo qabo ma dhici kartaa hal mar inay wada joogaan oo ay maalinna tahay habeenna tahay miyay dhici kartaa waxay leeyihiin dadka iyo kelmaddaas macnaheedu waxay isku yihiin naqiidaan waaqica dadka xaqiiqada macnaha dadku waxay ku sifaysan yihiin iyo kelmadda macnaheedu waxay isku yihiin habeen iyo maalin oo kale macnaha maba dhici karto waa mustaxiil weeye dadkan inay ku sifaysan yihiin ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna maxamad rasuulullah waa mustaxiil inay ku sifaysan yihiin saas weeye kelmadda macnaheedu waa ku celcelinayaan arrintaas waa ku celcelinayaan waxay mar kale yidhaahdeen markay soo fasireen ka gadaal oo nusuus iyo ay soo akriyeen nusuustaasay xoogaa macno ka sheeg sheegeen siday iyagu arkaayeen waxay yidhahdeen naral bashariyata albashariya waa sidii oo kale hal qof oo dadka ka midu kama baxayo hadde waa waaxid xataa naftooda soo reebi maayaan waxay leeyihiin bashariyada bijumlatiha mar kale waa adkeeyeen tawkiiday usii celsheen si aan hal qof looga reebin bashariyada duubduub ahaan ay yidhaahdeen fii xaajatin baahi ay u qabaan an yucrada calayha alislaamu min jadiidi si cusub hadda in loogu bandhigo islaamnimo oo la war islaama war islaama in la yidhaahdo ay baahi hadda u qabaan marka si aan loogu qaadan inay gaalada ula jeedaan oo ay dadka muslimiinta ula jeedaan u cadeeyeen ma waxay yiraahdeen hatta fi hadhihi ruqa allati yutlaqu alayha al-aalam al-islami hatta dulalkan oo la iskaga sheego caalamka islaamka waa kuwaas yiraahdeen waa ku jiraan ah kelmadii aad u sacadeynaya si aan loogu qaadan hal qof inuu ka baxayo ah waahid kama baxayo hatta caalam islaami way waxaan leenahay hadda islaamnimada loo bandhigo waa ku celiyeen mar kale wa xataa haaulaai annaas aladiina yactabiruuna anfusahum muslimiin xataa dadka naftooda muslimiinta isku haysta waa kuwaas yidhahda dadkaan leenahay islaamnimo hadda ha loo bandhigo islaamnimo mar cusub ha loo bandhigo waa dadkaas yidhah dhammaan cumuum waxay isticmaalayaan hal qof uusan ka bixin waa hal qof fiiriya marka dadkaas maxay ku xukumeen waxay ku xukumeen sifo been ah oo ayagu ay saareen dadkuna beri ka yihiin sifo been ah oo ayagu ay saareen dadkuna beri ka yihiin way waxay xukunkaas dadka ku siinayaan oo dadka ku dulminayaan waxay soo sheegeen dadka caalamka xukuma ama shucuubta muslimiinta xataa dadka xukuma dadkaasu dad biliqaysta inay yihiin awooddii alle naftoodana u taagay ilaahyaal allah ka sokeeya saasay sheegtay intaasna ka sii gudbay ee u taagan inay la xarbiyaan ciribna gooyaan qof kasta oo dadka ugu yeeraya inuu ka saaro ilaahay qaybkiis inuu addoon u noqdo dadkana loo celiyo ilaah inay addoommo u noqdaan qof kastoo sifadaas dadka ugu yeeraya ay xataa la xarbinayaan fiiriya marka shucuubti say u xukmiyeen waxay yidhaahdeen washucuubu shacabyaalka tutaabicu daalika arrintaasay madaxda ku raacsanta raadiyatan ayadoo raadi ah raadi ahaanshadu waa halkee waa qalbiga soo maaha raadiyatan war raalli ma ku tihiin kitaabka alle inaan waxaan lagu xukumo kitaabka alle waxaan ahayn in wax lagu xukumo hal qof farta ha taaga oo raalli ku ah oo leh dastuurka wadciga ah oo diinka alle khilaafsan in nala ku xukmiyaan maanta maslaxad u arkaa qof aaminsan farta ha taago hadda nimankan waxayna leeyihiin raalli aad ku tihiin weliba waa u sacbidaanay leeyihi waa u sacbidaanay leeyihi dadka annaga waa la nool u fiirsada idinkuna waa la nooshiin inteenaan dadka ku dhex noolna soo maaha yaa ku dhex arkay dadkaas shucuubta intuu dhex joogay waaxid ka mid ah anugu ma jiro melihi laakiin aniga inaan aragan ka hadla waaxid ka mida oo leh waxaan raalli ku ah qawaaniinta wadciga dalka in lagu dhaqo sharcigana waxaan u arkaa dibdhac inuu ummadda u keenayo qof kaa arkay qofkii arkay farta ha taago shacabku waa idinka waana la nooshiin shacabku war yaa arka hadda ma haynaan u malayna hal waaxid xataa iska daa dadka oo dhan hal mir ma hayno soo maaha waxay leeyihiin halkan fiiriya washucuubu tutaabicu daalika raadiya madaxda xukunka biliqaysato ilaah dhacday madaxdaasay raacsan yihiin raadi ah iyadoo raadi ah qalbiga ka qanacsana in xukunka ilaahay laga dhaco shacabku saasay ku raalliyiin bal watusafiqu lahum bixamaasin baalix bal waxa weeyaan xamaasad oo xadgudub ah ay sacbinayaan marka la yidhahdo kitaabka allah laga tago oo qawaaniinta ha la qaato haye yaa weligiin ma laydiin soo bandhigay qawaaniinta ha la qaato wax ma laydinka weydiiye inaad u sacbidaan iska badaay weligiin qof lagala tashaday mani ku jira oo la yidhi qawaaniinta wax aan qaadan hadda waaxid ma hayna ka waran shacabkan kamida qof ku raaliyana ma hayna sifadaasay ay been abuurkaa wey shacabku waxay raalli ku yihiin oo qalbiga uga qanacsan yihiin in shareecada islaamka laga tago soo ma jeedid shareecada islaamka in laga tago oo lagu bedesho oo lagu bedesho qawaaniinta wadciga ah sidaasay raalli ku yihiin saas ayay leeyihin markay beentaa saareen xukunkiiyay si cad marka u qeexeen markii horeeta wax culumma taqaanahen wax caama taqaanay ku sheegeen far waaweynna waa ku qoran marka hore laftigaana caama iyo aan dhehayni soo maa laf dhegihiinu marka waxay maqlayaan wax qof kastoo caamiyu fahmi karo waxayna yidhahdeen sidaa waxay yidhaahdeen laqad istadaara zamaanu ka hay'atihi yowma jaahada diinu ila albashariya bilaa ilaaha ila allah zamanku waa kala wareega yidhahdeen awal muslimiin soo lama ahayn waa la kala wareega yidhahdeen dibaa loo laabta maalinkii diinkan islaamku uu yimid oo basharka u yimid oo laa ilaaha ila allahu uu la yimid maalinkaas sidii la ahaaya basharku u laabteen far kasii waaweynu ku qoren wartadad way ridowday shucuubulcaalam caalamka shacbiyaalkiisa waa lafdi caama markaasuu yidhi kullihaa waa dhammaan hal fardi kama reeb xataa ma dhin annagu ma ridoobin xataa naftiisa reebi maa hal mar xataa u fiirsada waa hal mar bal ilaahay siduu u hoojina kollaybana waa isleeya adugu murtad ma tiid soo maa ilaa asagaba diinta dadka ugu yeeraya laakiin ilaahay waafaji ma hal mar xataa inuu yidhaahdo annaga wixii naga soo hara inuu yidhahdo hal mar xataa dhima dhammaan shucuubtu way ridowday waxayna u laabatay ilajaahiliyati gaalnimadii hore allatii jaaa alislaamu liyukhrijaa minha jaahiliyadii oo nabiga sal lahu ala slm markii alla soo diray bashariyaddu ay ku sugneed oo islaamnimadu ilaahay u soo dejiyey oo diinkaas islaamka u yimid si looga saaro tiyay ku laabteen tiiyay ku laabteen walam yabqa min alislaami alyawma fii waaqici alxayaati ila smu waxay leeyihiin kama harin oo kama baaqi noqon islaamka maanta waaqica nolosha ilaa magiciisa maahane wax lagu dhaqmo oo diinka islaamka ka mid uh maba jiraana leeyi imisaa tawxiidsata islaamka kelimadda ugu weyn ama rugniga ugu weyn islaamnimo waa maxay waa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna maxamad rasuulullah meeqaa aaminsan ilaahay bay u tirsan yihin soo maa rugniga labaadna bacda shahaadatayn xukunka ugu weyn oo kitaabka alle dadka ugu baaqay waa xukunkee asalaa meeqaad tukata ilaahay bay u tirsan yihin xukunka saddexaadee ugu weyn oo arkaanul islaam ka mida waa kee waa sekada meeqaad bixida ilaahay u tirsan yihin xukunka afraad ee islaamka ugu baaqay ee ugu weyn axkaamta kale waa kee waa soom meeqaa soomta ilaahay u tirsan yihin xukunka shanaad oo arkaanta ka haray oo xajkaa imisaa istaagta sanad walba oo aada malaayiin waa kula sana sow ma ahan xukunkii kitaabka allo lagu dhaqmayo sow ma ahan sow shantii tiir ee arkaanta islaamka oo waajib ilaah waajibiyey shantii ugu waaweyneed soo maaha haye arkaanu liimaan an tu'mina biاllaah wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bilyowmi alaakhir wa bilqadari khayrihi wa sharihi lixdaas arkaanu liimaan imisaa aaminsan ilaahayay u tirsan yihiin waxay leeyihiin hal xugun loogama dhaqmo islaamka waa hal xugun imisaa ku guursata aayaad qur-aanah guurka sheegaya aayaadkaas oo sheegaya gabdhaha in weligooda laga doonto meeqaa ku guursata kitaabka alleh waa badan yihiin aayaadka xukunka ribada ka hadlaya meeqaa afar iyo labaatan saac xukunka ribada iska ilaalinaysa ama culimmada weydiinayda le waxaanu bannaanayn mise ma bannaan oo ganacsigooda ribada meeqaa ka ilaalinaysa waa badan yihiin lama tiri karo waxaa taagan oo la helaa muslimiin fara badan oo axkaamta qaybo ka mida ku dhaqma haa axkaamta qaybo ka mida oo meelaha gabal aan looga dhaqmin waa jirta meelaha gabal waxaa jirta dhulka korkiisa meelaha xuduudda alle lagu oofiya oo gacmaha lagu gooya oo zaaniga lagu jeeqla oo dhagax lagu dila oo oo qofka qof muslima dilay lagu qisaasa ciidda korkeeda hadeer kama aysan soo geeyin u fiirso ma dhihin axkaamtii qayb ka mid ahaa dadka meelo ka mida ka maqan ha waana runtaas bay dhihi lahaayeen meelo ka mid ah dhulka axkaamtii islaamka ama meelo badan aan axkaamtii qayb ka mida lagu dhaqmin oon zaaniga xadkii sharciga ha la marsiin oon tuugga xadkii sharciga ha la marsiin oo qisaasta xukunkii sharciga aan la marsiin waxaa rumay sheegi lahay laakiin waxay yidhahdeen hal xugun kama harin islaamka waa hal xugunha waa been beentaasaynu dadka ku xukmiyeen walaa min alqur'aani ilaa rasm qur-aanka waxay yidhahdaan warqad oo qad ku qorantaa ka harta wax kale oo qur-aanka ilaahay ujeeddada u soo dejiya ka jirta lamaa oo ka socda waa been qur-aanku tawxiidu amraa oo ugu weyn tawxiidkiya lala jeeraa afar iyo labaatan sac salaadiya la tukanaa qur-aanka amra sekadiya la bixinaa qur-aanka amra soonkiya la soomaa qur-aanka amra xajkiyaa laada qur-aanka amra axkaam badan oo kaleo qur-aanku amrayaa lagu dhaqmaya hal xugun oo ka mida kitaab kale laguma dhaqmo wey warqad qad ku qoran weeyire oon wax kale ka harin waxay yidhahdeen wa asbaxa intimaau ummati alyawma lilislaami intimaaan taariikhiyan suuriyan laa yaxmilu shay-an min alxaqiiqati waalwaaqic wuxuu noqday yidhaahdeen maanta nisba sheegadka ummaddu islaamnimada u nisba sheegayda shay iska taariikhi ah waa unbaa islaamnimo la ahaa jir wax iska taariikhi ah oon wax xaqiiqa iyo wax macnaa xambaarsanayn halkaasay ka bixiyeen halkaas ayay ka bixiyeen kelimado kaloo kuwaas la mid ah oo fara badan ayaana ku wada yaalla oo dhammaan been abuur xaqiiqada ka fog ah ilaa ay ku taallo ilaa ay ku taallo waaqica maanta bashariyaddu ku nooshahay dhammaan kale reebi maayeen marna hal qof reebi maayeen walow naftooda baa allah ka dhigay dhammaan waa waaqic khilaafsan ilaahay diinkiisa laga soo bilaabo markay wejkeeda u jeediday meel kale oo ka fog caqiidadii islaamka iyo sharaaicdii iyo axkaamtii ayadoo ku bedelatay manaahij bashar dejiyey iyo sharaa'ic iyo axkaam waxayna u arkeen leeyihiin dhammaan basharka dhammaan basharka in laga qaato ilaahay xukunka inay tahay dibdhac takhalluf ka warrama culammada muslimiintu waxay ijmaac ku yihiin qofka yidhaahda shareecada islaamka maanta in lagu dhaqmo dibdhac weeye maantana ummadda laguma dhaqi karo inuusan muslim ahayn gaalnay waxay leeyihiin dhammaan bashariyadda oon qof laga reebin waa wada nuucas wariyaa aaminsan kitaabka alleh in lagu dhaqmo dibdhac uu keenaya aye qof aaminsan mani ku jira ma aragteen weligiin shacabka dadka muslimiinta masaajidda ku tukanaya waaxid la jahraya wixii qalbiga ku jira allay u taalla laakiin waaxid la jahraya oo leh sharciga islaamka oo lagu dhaqmo ummadda dibdhaci u keenaya ma aragteen saasay leeyihiin shucuubta oo dhan ayagoon qof ka reebin sifadaas markay ku sifeeyeenna waxay xukmiyeen xukunkaad maqlaydeen dhammaan in la ridoobay loona laabtay gaalnimadii iyo jaahiliyadii lagu sugnaa maalinkii islaamka ilaahay keenay oo diinka islaamka ilaahay soo dejiyey marka iftiraa iyo xugun jaa'ira weeye waxaan rabaa markaa intaas inaan bayaankooda uga gaabsado bayaankoodu keligiis wuxuu rabaa muxaadaraad badan iyadoon wax kale la akrina in asaga la macneeyaa dadka ugu filan inay fahmaan beenta halkaas ku taal iyadoon xataa kelimad kale la sheegin kelimadda macnaheeda markii loo sheego kastoo muslima wuxuu ka baraarugaya inay been abuurta been abuur inay xukunkii marka been abuur ka dhashayna waa been abuur asal waxaan rabaa marka ma runbaa dhammaan dadka muslimkaa inay gaaloobaan maya ma dhacay wax dhacaya maahan mana dhicin hadda kadibna ma dhacayso alxamdu lilah waxaan rabaa marka hadalladoodaas bal inaan wax yar fiirinno hadalladoodaas inaan wax yar fiirinnaan rabaa arrintaas in dadka dhan la gaalaysiiyo iyo degdega nuucaasa inaan wax yar aan adilada wax yar iyo ahlcilmigu waxay yidhaahdeen aqwaal yaroo ka mid ah aan dhowr kelima ka nidhaahno ugu horayn degdega lagu degdego in la gaalaysiiyo dadka muslimiintaa oo takfiir caam ah ayadoon qof shaksiya oo dembi galay aan laga hadlayn ee dhammaan aan la kala reebayn dadkii muslimiinta ahaa arrintaas waa xadgudub dadka muslimiinta diinkoodii iyo naftoodii lagu xadgudbay mana ka soo fusho qof rabbi iyo maalinka qiyaamaha ka baqaya ma ka soo fuli karto qof rabbi iyo maalinka qiyaamaha ka baqaya kama soo fusho gaalaysiin aan loo aaba yeelin muslimkana aan lagu kala reebin qaala alcalaamatu ashawkani raximahu اllah iclam ana alxukma cala arajuli اlmuslimi bikhuruujihi min diin اlislaam wa dukuulihi fi اlkufri laa yanbaqii limuslimin yu'minu biاllahi walyowmi اlaakhir an yuqdima calayh ilaa biburhaanin awdaxa min shamsi nahaar wuxuu yidhi calaamatu shawkani raximahu اllah waxaad ogaataa in qof muslima lagu xukmiyo inuu ka baxay diinka islaamka laguna xukmiyo inuu gaalnimo galay uma habboona inuu xukunkaas fido qof ilaahay iyo maalinka qiyaamo rumaysan ilaah iyo maalinka qiyaame qof rumaysan xukunkaas inuu galo uma habboona ilaa xujo ka caddaan badan qorraxda inuu haysto maahan qofkan inuu gaaloobay waa inuu u haysto xujo qorraxda ka cad qorraxda ka cad asagoon haysan inuu gaalaysiiyaa uma habboona maxaa yeelay fa innahu habata fi alaxaadiidi saxiixati almarwiyati min dariiqi jamaacati min asaxaaba anna man qaala liakhiihi yaa kaafir faqad baa'a bihaa axaduhumaa maxaa yeelay wuxuu yidhi waxaa ku sugnaaday axaadiis saxiixa ee laga wariyey dariiq jamaaco badan oo saxaabada ka mid ah qofka yidhaahda qof walaalkiisa oo muslim ah gaal qofka yidhaahda kelimaddu hawadays ka aadi maydee labadooda midaa kelimadda la laabanayo macnaheeduna waxay tahay haddaan qofku asagu ahayn gaal kan dhahaya ayaa gaalnimadu ku soo laaban sida iyadoo sariixa bay ku soo rortay xadiiskaasna alfaad alfaadaas la macnaa bukhaari iyo muslim labada way ku sugan yihin wa fii lafdin aakhara fi saxiixayn lafdi kaloo saxiixaynka ku sugan waxaa ku sugan man dacaa rajula bilkufri aw qaala caduw allah walaysa kadalika ilaa xaara calayh qofkii ku yidhaahda qof ugu dhawaaqa gaal ama yidhaahda cadowgii alle asagoon qofku sidaas ahayn waxuu ku soo laabtaa qofkii hadalka yidhi ayaa gaalnimadu ku soo laabataa wa fii lafdin fi saxiix lafdi kale oo xadiis saxiixa ku sugan adab almufradku ku sugan yahay faqad kafara axaduhumaa kelmaddaas marka la yidhaahdo labada qof mid baa gaaloobaya hadduu qofkaanu gaal ahaa haddii waa sax isaga gaala laakiin hadduusan ahayn kii yidhiyay gaalnimadu ku soo laaban wuxuu yidhi alcalaamatu shawkaani fa fii hadihi alaxaadiidi wamaa warada mawridaha acdamu zaajirin wa akbar waacid axaadiistaas iyo axaadiista la macnaha waxaa ku sugan wax qofka ka celiya oo qofka ka wacyigeliya can iltasaruci fi takfiir inuu ku degdego gaalaysiinta uma qaal wuxuu yidhi markii dambe fa ina aliqdaama calaa maa fiihi bacdu ba'sin laa yafcaluhu man yashuxu calaa diinih wax dhibaato yar ay qofka diintiisa ka soo gaaraydo qof diintiisa ku baqiilaya oo diintiisa ilaashanaya ma galo ma galo mana saamaxo ma oggolaado wax aan faa'iida ugu jirinoo dana uga soo laabayn fa kayfa idaa kaana yukhshaa calaa nafsihi idaa aqda'a an yakuuna fii cibaadi man samaahu rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam kaafira bal ka warran in qof ku degdego arrin hadduu ku gafo uu ka mid noqonayo dadka rasuulku ku magacaabay sala allahu calay wasalam gaal deed qof tidhaahdo muslima gaal ood ku gafto waxaad ka mid tahay dadkii nebi maxamed yidhi kaafir dadkaasaad ka mid tahay arrinta nuucaasa qof ilaahay rumaysan ma ku degdega maya ma dhici karo hadalkaas qiimaha badan wuxuu ku yaallaa asayl ljaraar juska afraad shan boqol toddobaatan iyo sideed الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وحكو هذا الرس الرسائل والمسائل النجدية جزء صدحات صفحة لباطنات والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة وهذه طريقة وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال ومن عدم الخشية والتقوى فيما يسير عنه من الأقوال والأفعال وغيري علامة شيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن شيخ محمد إن لغو ديركدو إن لقاليسيو قف ظاهر كيسو إسلام نمأو ياهي أيضا لوهين دليل شرعي أو لغو تيسدو iyo xujo raalli ilaah agtiisa laga yahay waxay khilaafsan tahay waxay ku sugnaayeen a'imadii cilmiga ee ah ahlusunna waljamaaca waana dariiqadii ahlulbidaci wadalaal waxayna tusaydaa alla ka cabsi la'aan iyo taqwo la'aan qofka ay ka soo fulaydo dadka aan aqwaashooda iyo afcaashooda rabbi uga baqin aa ku dhiirada dadka muslimiintaa in layska gaalaysiiyo علامة ابن القيم رحمه الله وحيد وقد حرم, سبح وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفضية والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منها وحيد علامة ابن القيم الله وقو حرم تنميي إن لغا الشيغة وحان قطان لولحين xagga fadwada masaa'ilka marka la fadwoona iyo xukunka labadaba in diinta laga sheego qofku wuxuusan oqoon u lahayn waxaa ilaahay ka dhigay inta ilaahay xaaraamtinimeeyey kan ugu weyn bal ilaahay wuxuu ka dhigay meesha ugu sarrayda xaaraam oo dhan ilaa wuxuu yidhi qul innamaa xarama rabbiya alfawaaxish maa dahara minha wamaa badan waalihma waalbagya bikayri alxaq وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون afar shay aayadaas ilaahay ku sheegay mid walbaaba midka ka dambeeya ka sii weynan badan wuxuu yidhi calaamatu ibnu lqayim raximahullah farataba almuxaramaat arbaca maraatib ilaahay aayaddaas muxaramaadkii afar martabuu ka dhigay wa bada'a biashariha xaaraamta tii ugu fududeed uu ku bilaabay wahiya alfawaaxish maa dahara minha wamaa badan waa fawaaxishta ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم وحا الله كدري وح فواحش كدرا او كحرام نما بدن او كحرام نما وين او وا محي وا اثمك يا ظلمك بدك لا ظلميو ثم ثلث بما هو اعظم تحريما منها منهما وهو الشرك به وحا اليه صدح وغدغي وح فواحش يا ظلمك با كحرام نما وين waana ilaahay oo cid kale la garab dhigo loo shariig yeelo markaasuu yidhi uma rabbaca bimaa huwa ashaddu taxriiman min daalika kulli wuxuu afar ilaah uga dhigay dhammaan intii la soo sheegay wax ka dembi weyn oo waa maxay wa huwa alqowlu calayhi subxaanahu bilaa cilmin fii asmaa'ihi wa sifaatihi wa fii diinihi wa sharcihi waa in cilmi la'aan looga hadlo asmaada alleh sifaadda alleh diinka alleh axkaamta iyo sharciga alleh waana waxay nimankaasu ku dhaqaaqeen wa alqawlu cala allahi bilaa cilm waa dembi ilahay laga gala kan ugu weyn ilah wuxuu yidhi walaa taquluu limaa tasifu alsinatukum lkadib haadaa xalaalun wahaadaa xaraamun litaftaruu cala allahi lkadib ina aladiina yaftaruuna cala allahi lkadiba laa yuflixuun ilah wuxuu leeyahay hadhiinina carabyaalkiinu tilmaamta ay tilmaamayaan beenta ayadoo carabkiini been tilmaamayo kanaa xalaala kanaa xaaraama waxaa ka dhalanayda inaad ilaahay ku been abuurataan dadka ilaahay ku been abuurtaana ma liibaanaan ma liibaanaan iclaamu lmuwaqiciin juska koobaad soddon iyo sideed jundub ibni cabdilaahi radia allaahu canhu wuxuu yidhi rasuulkeenna suban sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi qaala rajulun wallaahi laa yakfiru llaahu lifulaan ninaa yidhi wallaahan ilaahay u dembi dhaafayn hebel kelmaddaas waa gaalaysiin maxaa yeelay dembiga aan ilaahay dhaafin waa dembigeen in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maa duuna dalika liman yashaa axadka lagu dhaara karo inaan ilaahay u dambi dhaafin waa qof gaal ah oo gaalnimo ku dhinto gaalnimada ilaahay ma dhaafo qof hadduu gaalnimo oo shirki akbara ku dhinto ilaahay u dhaafi ma marka hadduu yidhi ilaahay u dambi dhaafi ma waa gaalaysiin wey nabigeena suban wuxuu yidhi sal اllahu calيه wasalam faqaala allahu caza wajal man da ladii yata'allaa allaa aqfira lifulaan waa kuwa midka ku dhaartay korkayga inaanan hebel u dembi dhaafayn innii qad kafartu lahu kan waa u dembi dhaafay wa axbadtu camalaka adigana camalkaaga waa buri kii dhaaranaya ilahay camalkiisi buri imaam muslimaa saxiixiisa ku wariyey raqamka xadiidka abu hurayrana waxaa ku sugan ninka sidaas yidhi oo yidhi wallaahan ilaahay hebel u dembi dhaafayn inuu ahaa nin caabid ah midka uu leeyahay alla u dhaafi maana wuxuu ahaa nin oo macaasi badan wuxuu hadba u imaan jiray isagoo ilaahay caasinaya markaasuu dhihi jiray war rabbi ka bax maalinka dambe marka caroodu yidhi wallahan ilaahay kuu dembi dhaafi fiiriya kii iska caasiga ahaa ilaah waa u dembi dhaafa saasuu raalli ilaah uga noqdo jannada ku galo laakiin kii caabidka aha maxaa halaagay waxaa halaagay iftiraaga uu ilaahay ku been abuurtay oo diinka alle ku been abuurtay saasuuna camalkiisii ku biray naarta allena ku galo idan xamaasadaa ihayday xumaantan ka qiirooday haddaad ilaahay diinkiisa uga been sheegto adaa ku gubanay ee diinkana wax u qaban mayday naftaadana wax u qaban mayday abu hurayra wuxuu yidhi takallama bikalimatin awdaqa dunyaahu wa aakhirata wuxuu ku hadlay kelimad oo halaagtay adduunkiisa iyo aakhiradiisa waa halkaas kelimo ilahay hebel u dambi dhaafi maaha takfiirinta oo dadka la gaalaysiiyo waa xaq ilaah iyo xaq rasuul cid kaleeto inay dadka gaalaysido xaq uma leh shaygan waa gaalnimo allaha dhigi kara wixii uu alla gaalnimo ka dhigayna cidna islaamnimo kama dhigi karto wixii ilaahay islaamnimo ka dhigayna cid kaleeto gaalnimo kama dhigi karto cid kale gaalnimo kama dhigi karto شيخ الإسلام ابن تيمية وحده رحمه الله فلهذا كان أهل, أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم أهل السنة والجماعة علمدون ما قاليسيان قفك أيها خلافة حتى أصبوا هدو قاليسينيو قالت أبا قال ميرانا محايا لي قال لمدو حق وحكم الله قفك وقمع أرسكرت المرء قفك الظلميين ugama aagsan kartid kumana ciqaabi kartid adugu gaalnimadu waa xaq allah uu iska leeyay wuxuu yidhi shaykhu lislaam ibnu taymiya raximahullah lianna alkufra xukmun sharciyun falaysa lilinsaani an yucaaqiba bimilihi kaman kadaba calayh wazanaa biahlik laysa laka an takdiba calayhi watasniya biahlik gaalaysiintu waa xaq ilaahay xukun allah uu la gooni yahay wey haddii mar qof gaal aad tahay ku yidhaa gaalaad tahay kuma ciqaabi kartid waxay la mid tahay qof hadduu been kaa sheego been kama sheegi kartid kuma bannaan hadduu ehelkaaga ka sinaysto ehelkiisa kama sinaysan kartid maxaa yeelay zinada iyo beenta ilaahay xaqiisay xaaraan u yihi marka qofka adiga kugu xadgudbee gaal ku yidhi adaa gaala ma dhihi kartid ma dhihi kartid sidaas ayuu yidhi markaasuu yidhi lianna alkadiba wazinaa حرام لحق الله وكذلك التكفير حق الله تعالى ولا يكفر ولا يكفر إلا من كفره الله ورسوله لما قال يسيك رغف إله يا رسول كيسو قال يسيان معهن مجموع الفتاوى تسكى صديحات لربق أفرتن يشان علامة المقيم النورية دي سوحكوين الكفر حق الله ثم رسوله بشرع يطبط الله بقول فلان من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران قال يسينت وحق إلهي الرسول كيسوس كليهين شرقه كسغنا ذا هبلا يريكم السغنا تقالنمو قفكي رب العالمين يا أدونك ورسولك كدرتي أي قال يسيان مد كاسا قالنمو صاحب كاسا قالنمو صاحب كاسا قالنمو صاحب وحن لنا مركا نمنكان oo leh dadkii waa gaaroobeen waxay untusaydaa oo kali ah dadka hadday halaagsameen ama ay baadiyoobeen dadka u baadi badan oo musiibadu ku dhacday waa iyaga waa iyaga saasna sunnada nabigaana tusayda imaam muslim saxiixiisa wuxuu ku wariyey min xadiid abi hurayra رقم 6776 رسولك صبن انه يري صلى الله عليه وسلم اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم قف هدو يراهدو دك وي هلاك سمين اسغا او هلاك بدن اه دك و دماتاي وهلاك سمين كو اسغا او هلاك بدن marka waxaan leenahay hadii baadi uu jirto waa iyaga wax ka baadi badan ma ogin annagu dad ayaga u baadi badan mideeda kale waxaan leenahay daa'ifadan hadalkeeda oo ah shucuubtii dhammaan waa ridoodeen waxayna u laabteen jaahiliyo waxay beeninayaa qowlkaasu nabi maxamed hadalkiisa sala allahu calay wasalam waa beenin oo nebi maxamed hadalkiisa la beeniye si cad سعد اي u beeniyeen nabi maxamed qowlkiisa sallallahu alayhi wasallam maxaa yeelay nabi maxamed sacad uu u sheegay warigeed ummadan inaysan baadiyoobeen dhammaan ilaa qiyaamaha laga gaaro xadiiskaas waxa wariyay bukhari muslim ibn majah tirmidhi abu dawood ahmad iyo qeyrkood nabigeena suuban wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa tazaalu daa'ifatun min ummatii daahiriina cala alxaq ka suuli maydo koox ummadayda ka mid ah kuwii sarreeya oo haaliba inay yihiin xaqa ayagoo ku sugan marna la weymayo daa'ifo taagan oo xaqa u taagan oo xujada ku qaalib ah oo suldada waxweyn iyo seebta marar badan ku qaalib ah ma dhacdo in la waayo daa'ifa mansuura qaa'ima bixujat illaah marna la weymayo marna la weymayo nabi maxamed sal allahu calay wasalam daa'ifo maaha wax qarsoon daa'ifo muuqata oo qaalib ah xujada mar walba ku qaalib ah seebta marar ku qaalib ah weligood la weyma daa'ifadaas oo xaqa ku sugan laa yaduruhum man khadalahum dadka khilaafa ee kooxdaas u gargaari waaya waxba kama dhibi karaan xataa ya'tiya amrullaahi wahum kadalika ilaa amarka alla yimaad ayagoo sidaas amarka allena waa dabayshi qabow ee jilicsan ee dhanka yamaneed ka imaan doonta ee xaggaas iyo shaam u soconayda ee nafta ka qaadayda qof kastoo iimaan ku jiro qiyaamaha ka hor ilaa dabayshaasu ka imaanaydo adduunka korkiisa hal mar dadku gaalnimo iskugu tegi maayaan iska daa gaalnimay xataa bidca iskugu tegi maayaan mar kasta waxaa taagnaanayda daaifa mansuura daaifa mansuuraa taagay daa'ifadaasu yay tahay imaam imaamulbukhaari xadiidka markuu wariyey wuxuu yidhi hum ahlulcilmi waa ahlulcilmiga daa'ifadaasu waa ahlulcilmiga imaamulbukhaari matnigiisay ku taallaa saxiixulbukhaariga matnigiisa imaam axmed ibnu xambal raximahullah wuxuu yidhi in lam yakunuu ahla alxadiidi falaa adri haddaysan ahluxadiidka ahayn anugu ma aqaan dadka xadiidka diraayada iyo riwaayada u leh ee macnihiisa ay ictiqaadiya ku dhaqma sunnada nabiga raacadaysan ahayn ma aqaanayo bukhaari shiikiisa cali ibn madiini wuxuu yidhi hum asxaabu lxadiid waa ahlu xadiidka dadkaas xaakima aad hadalkaas u cajabeliye ibnu xibbaana sidaasoo kale yidhi ma ahan mid laba saddex afar aa'imadii xadiidka in badan dariiqaasi maray waa ahlulxadiidka dadkaas saasay u wada caddeeya امام النووي رحمه الله شرح صحيح مسلم وحيري قال القاضي عياض رحمه الله قال القاضي القاضي عياض او مسلم كشرحي وحيري انما اراد احمد امام احمد مركوري والحديث ما وحا لرجيدا فرقه منصورده دمانتود ودد حديث كيقان او درايه iyo riwaayo u leh ma yansas loo lama jeedo ee sida loo jeedaa waa tanaa ويري انما اراد احمد اهل السنه والجماعه وجهدا امام احمد واهل السنه والجماعه علوم حديثك اقوان اوله يا ضمان ضدك حديثك اعتقاد سن كسعود طريقي طريقه السنه كسعود ضمان الولا جيدا علمدود يا عامدود ساسا الولا جيدا وعلمده السنه يا ضمان ضدك السنه عقيدتين اي عامده ayaa loola jeeda wuxuu yidhi wuxuu ula jeedaa imaamu axmed ahluxadiidka ahla sunnati waljamaaca waman yactaqidu madhaba ahlixadiid waman yactaqidu madhaba ahli اlxadiid imaam nawowi wuxuu yidhi qultu ويحتمل وحا سورتقلا أن هذه الطائفة كوحداس ومنصورة مفرقة مثل كالجيين الفعي بين أنواع المؤمنين مؤمنين تنعيال كودة أي كوكالة جرتان منهم شجعان مقاتل وحكمد الجيسيال قال الله دقالما وجهاتك أسد علم ومنهم فقهاء وحكمد فقهاء حراشة إيا حارمتك لصارة شبهات الدين اللي كالدفاع أي عربك كجهالي ومنهم محدثون وحكمد المحدثين تا سنة النبي إلى صلى الله عليه وسلم wixii laga soo ugu soo daray ka anfinaya wixii la halmaamay nooleynaya umada dariiqa ku baraarujinaya wa minhum zuhadu zahidin ibada u go'a ku jira ibada u go'ay wa amiruna bil ma'ruf kuwa wanaaga dadka faraya ku jira wa nahuna 'anil munkari xumaanta dadka ka reebaya wa minhum anwaa'un ukhra min al khayr kuwa kala nu'yal khayra ka shaqeynaya ku jira wala yalzamu lazim ma'ahan أن يكونوا مجتمعين إني ميل وذا جوغان ضائفة بل, بل قد يكونون متفرقين في أقدار الأرض وحي نقون كران كوكو كلا تكسن عالمك وحويا دع الذيس مركز واكنا دقيس مرك إني حديث كان نبقى بينسيهم حديث كان محان كفان ولقد إن أمضوا ضلال اسكوكو تاقين صمع إيه مركز اللي هلقى ضد حقي كو تاقين أيقما ضمان شعومتي وارد دوديلي madaxna warkeed badaa waaba ka sii hobi sooma jeedin waa kana hedhegaysana wuxuu yiri imaam nawawi rahimahullah wa fi hada alhadith mu'jizatun zahira hadithan waxa ku sugan mu'jiza banaanka taal oo nabiga sallallahu alayhi wasallam mu'jiza zahira maxaa yeelay hadalkii uu sheegay sidii uu taagay weligeed umadu mana wada gaaloobin albidacna ma wada noqon weligeed weligeed markaasuu yiri mu'jizada zahirka waxay tahay فإن هذا الوصف تلمان تاس وضد حقي كنت هاجا مرول بإن لهلو ما زال مسؤول بحمد الله تعالى من زمن النبي اللي قصوا بالله صلى الله عليه وسلم إلى الآن حد أنه حد لا يلقسوا قالوا إنه هاي كد مسؤولة مايا نبقى نوشيك إلى قيام صاحب تاجنانا وعير النووي ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث amarka alle oo xadiidka lagu sheegay ilaa uu yimaado ma suurayo lama diga sheegay sallallahu alayhi wasallam hadaa tira waa suuray ummadu gaalay ugu tagtay macnaheeda nabiga beenid hadalkiisa soo ma jeedin idan halkaas maxaa noo cadaaday hadalkooda oo ah dhammaan shucuubtii gaalnimay isugu tageen ridayna ugu laabteen jaahiliyo waa beenin cad oo xadiiska nabi maxamed la beenina sallallahu alayhi wasallam markana waxaan leenahay فقولهم تكذيب بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وحاكلوا هذا الكود يا بينين أي بينين أيام نبي حديثي صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق يا أبو داود يا ترمذي يا غير كود بأي وريان حديث كاسو نبي كل شيء صلى الله عليه وسلم الألفاظ كلا دوان qaar ay leeyihiin reer banu israa'iil waxay u kala tageen yahuud toddobaatan iyo kow kiristaanna toddobaatan iyo labo ummadda nebi muxamedna waxay u kala tegaysaa iyadoo ummatul muxamed ah oo muslimiin ah ay waxay u kala tegayaan toddobaatan iyo saddex toddobaatan iyo saddexdu waa ummatul muxamed waa muslimiin midaa dariiqii sidii ugu taaganoo daa'ifa mansuuro ah oo xaqii ku taagan toddobaatan iyo labana waa ahlubidac muslimiin naaray muteen uu yidhi nabigu sal allah alay slm kulluhaa fi naar ilaa waaxida ilaa marka laga reebo daa'ifada xaqa ku taagan toddobaatan iyo saddexdaas culummada muslimiinta wax yidhi ma jiraan waa wada gaalo wax yidhi ma jiraan ee sunnuhu waxay yidhaahdeen toddobaatan iyo labada waa muslimiin ahlubidaca midaan xaqa ku taaganna waa dariiqadii ahlu sunnada ayagu toddobaatan iyo saddexdii waa gaaloobeen leey hadday naftooda ka reebaana toddobaatan iyo labadiiyaa gaalahay leey waxay khilaafsan yihiin kitaabka alleh iyo sunnada nabiga iyo saxaabada ijmaacoodii dhammaan waa khilaafsan yihin waa khilaafsan yihin waxaan soo naqlaynaa xadiidkan aada u muhiimiya marka takfiir laga hadlayana kumaba jiro kumaba jiro in dhan oo shan iyo toban sano ka mid aha takfiirka oo ka toobad keenay ilaaha ku mahadsan xadiidkaasa sabab iigu ahaayo oon uga soo baxay sababtoo ah annaga waxay noo joogtay yuu yidhi waxay noo joogtay annaga muslimiin ah wixii naga soo haray waa gaalo nabigiina halkaanuu ku sheegayaa uu yidhi toddobaatan iyo saddex kooxood oo iskhilaafsan oo ummatu muxamed ah sala allahu calay wasalam waxaan idiyuu yidhi inta u tegey marna waa noo imaan jiray markaasaan xadiidka uu sharrixi jirin marna ayagu ku laabta markuu ka baxayay marka wuxuu yidhi inta u tegaan waxaan idiyuu yidhi nebi maxamedaa sheegay toddobaatan iyo saddex ummatulmuxamed ah ummatulmuxamed ah annaga naga dhiga daa'ifadii fiicneed oo ahlu sunnaheed kooxdaydan takfiirka ka dhiga waxaad i tustaan oo i tustaan faraha indhaha ii saartaan dad muslimiin inay yihiin aad aaminsan tihiin laakiin aad leedihin waa ahlubidax oo waxbaa ka qaldan i tus markaas yidhahdeen ma jiro waxaan idhi yidhi idinka ayaa beenta sheegaya wallah nebi maxamed been sheegin sala allahu alay wasalam saasaan ku idhi miyaysan ahayn ya waxaan rabaa marka inaad maqashaan bal culummada muslimiintu xadiidkan waxay ka yidhaahdeen toddobaatan iyo labada iska daa daa'ifada mansuurada oo ahlu sunnada toddobaatan iyo labadu ma gaala mise waa muslimiin waa muslimiina dhegaysta wuxuu yidhi muxamed ibn muxamed cabdiraxmaan ibn cabdiraxiim almubaarak kafuuri tuxfatulaxwadiga shiikha iskale weeye almuraadu min ummatii fiiri وإن أمتي ستفترق حديثك كجرت وإن أمتي وحوير المراد من أمتي أمتي وحلولة جيدة أمة الإجابة وأمة النبي أكبر شيء أمة الله الله قيبية أمة الإجابة وأمة النبي دعوة ديس أكبر شيء مسلمين تا أمة الدعوة وحل هذا قالنا النبي محمد مركي لصوت إلي كدر النور حين دعوة النبي قوة جهة وإني أقبلانا واجب قوة أمة الدعوة ليلة انت النبي اقبشان امه الاجابه ليره وليه وامه الاجابه وتحفه الاحوادي حديث الافتراح ما كان صحيح وكذلك محمد ابن عبد الهادي نور الدين السندي حاشيه سنن ابن ماجه كله وهو يري المراد امه الاجابه وهم اهل القبله اه امه تضرات يصدحها وامه النبي الدين كيس اقبلوا مسلمين فا او اهل القبله كواس وي ما هنقالوا ما هي لك الذي يشاغل وهو يري فإن اسم الأمة مقع أمة أمتي ويري نبي سمع أساق يسكن تيري أمتي ويري وهو يري مقع أمة مضافا إليه صلى الله عليه وسلم نبي أي يسكن تيري يتبادر منه أمة الإجابة magacan maadaama uu yahay mid nabiga loo tiriyay waxa ka soo degdegaya inay ummadii nabiga aqbashay sallallahu alayhi wasallam tafarruquna wa ummat aqeeda isku khilaaftay furuuc maanawi wal murad tafarruqun fil usul wal aqaid lal furu'i wal amaliyat abu al-hasan ubaydullah ibn muhammad عبد السلام المبارك كفوري مرعات المفاتيح شرع مشكات المصابيح وحكوير سبعا وحكوير المراد من أمتي وحلوغة جيدا أمة الإجابة وأمة النبي محمد أكبر شيء صلى الله عليه وسلم وهم أهل القبلة وعطكتوا كذا ومسلمين تلال أهل القبلة فإن اسم الأمة مضافا إليه مقع أمت markii nabiga loo tiiriyay sallallahu alayhi wasallam yatabadaru minhu waxa ka soo degdegaya ummatul ijaba wa juska koobaad laba boqol lixdan iyo sagaal sheekhu islaam ibn taymiya hadalkiisaan ku soo qatimayna oo hadal qoraxda ka cadaan badan yiri wuxuu yiri sheekhu islaam ibn taymiya rahimahullah hadalkoodii hadalkan isku fiiriyo dhammaan shucuubtu waa ridoobeen ah hal xabba soo reebinayay wuxuu yiri waman qaala إن ثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة قف كيرادا تضباطا يصبح لأمد أقيب سنتي أنك نغرته تضباطا يلبدي كلواء قالوا بقف كستوكا ملة قال لما إسلام لماذا كسار إذا فقد خالف الكتاب كتاب إله واقلا في قفك والسنة سنة النبي واقلا في صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابه صحابه اجماعهم واقلاف رضوان الله عليهم اجمعين بل واجماع الائمه الاربعه افرت منهم واقلاف وغير الاربعه افرت كيف واقلاف فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة هل متكم يجروا أئمة المسلمين أو يرتضباتا إيا اللبنا لما وقالوا هل متكم يجروا هل متكم يجروا وواحد كم يجروا سيدة استرتد أهل السنة والجماعة كوحا أي تكفيريين سيدة رافضة سيدة جهمية ahlu sunna wal jamaa waxa yiraahdaan kamid maahan toddobaatan iyo labada marka ay leeyihiin kuwaas waa gaaloobeen waxa yiraahdaan toddobaatan iyo labada kamid maahan qulaad raafidada iyo jahmiyada sidaas ay yiraahdaan taas oo ku tusayda toddobaatan iyo labadu agtooda waa muslimiin idan daaifada waxa leenahay waxay khilaafeen kitaabka alle sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo ijmaaci saxaabada iyo ijmaaci fuqahaada muslimiin hadalkaas wuxuu ku leeyahay majmuuc al-fatawa juska toddobaad laba boqol toban iyo sideed waxaa nooga caddaaday marka hadalkaas أن هذه الطائفة فرقة ضالة مبتدعة إني تهي كوحدان الصادعون بالحق اسكم مقا عوضي حقنا لما جهرين بين إيا افتراء iyo xugun jawra ay la jeereen inay yihiin dhaifa dalla mubtadi'a inay yihiin saasa cadatay ee khilaafsan kitaabka alle sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo ijmaaca saxaabada iyo ijmaaca fuqahaada muslimiin midda kale waxay dadka ugu yeerayaan sida ayagu ay sheegteen ma dhigi karno waa rume waxay sheegteen inay dadka ugu yeerayaan kitaabka alle in loo xuguntamo كتابك عليه لو حكمتما وحق ان الحكم الا لله حكمك الله اسكره ما بنانا ان لو دقم قوانين اما دستور الضوم الدجيه رك دجيه برلمان دجيه ما بنانا وواجب كو امه دن ان حكم تكان كتابك الله لكن وحن لانهي كلمه اد كو هدليدان وكلمه حق اريد بها الباطل وكلمه حق لكن يدنكم باطل ولا جيدان باطل كنا وعبيدين oo umada gaala inaad ula jeedaan mideeda kaleeto fahal hakamu anfusahum awwala fahal hakamu naftooda marka hore ma ku xukmiyaan ayaga diin ma ka muuqda war yaa arkay diin ma ka muuqda markay muuqdaan dad nabiyaalkii dhaxlay ma weegyihiin muuqaalkooda dad nabiyadii dhaxlay warafatu lambiyaa ma u muuqaal egyihin mise waa garar xiir ya ma fiirideen anugu ma fiirin laakiin dadka yaqaana kulliga dhowr xabana waaba ka aqaanaa wax calaamad sunnaa iyo diin ka muuqda ma haddee qofku hadduu yidhaahdo diinan dadka ugu yeeraa kow maxaa waajib ku ah horta naftiisa inuu ku xukumo kow inuu naftiisa ku xukumo maxaa ka imaanaya haddii qofku asagu naftiisa uusan ku xukumin ee uu dadka ugu yeero maxaa ka imaanaya waxaa ka imaanaya xadiiska saxiix bukhaariga ku sugan min xadiisi usaama أسامة بن زيد من حديث أسامة بن زيد وحول الرسول كان مقلي صلى الله عليه وسلم أصدقوا له يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار بالرحاء وحوية وحا آقر لكينيا من مركز النار تلغو توريا مركز من بعرض كصوت بعضانيا min dhixiradiisu ku wareegaya sida dameerku dhagaxshiidka ugu wareego markaas fayajtamicu ahlu nari alayhi fayaquluna ay fulan ma shanuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar ahlu nar ku meel kasta ka imaanaya waa isku imaanaya waxay leeyihiin war arrinkaagu muxuu yahay soo wanaaga ma aadan amri jirin xumaantana ma aadan reebi jirin markaasuu leeyahay kuntu aamurukum bilmacruuf walaa aatii wanaagga waa amri jiray masan la imaan jirin wa ma aanan la imaan jirin wa anhaakum cani lmunkar wa aatii munkarka waa idinka reebi jiray laakiin anugu kama hari jirina waa la imaan jiray bukhaariyaa wariyey lix kun laba boqol lixdan iyo toddoqoba raqamka marka waxaan leenahay dalaal iyo baadi waxa ugu filan muuqaalka korkooda ka muuqda shubha ay ku celceliyeen takfiirku markii lagu celceliyo la yiri والنبي محمد عليه صلى الله عليه وسلم طف طف مسلم قال يراه قال لماذا بيل إلا آدم يساقي كل عباني محاج يقول ديرتين waxay yiraahdeen haddaan gaalaysi diidno annaga naftayda inaan gaala noqonaan ka cabsan taasan ka cabsanin maxaa yeelay qaacidadu waxay tahay yiraahdeen man lam yukaffir al-mushrikiina aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara ijma'a qofka aan mushrikiinta gaalaysiin ama gaalmadooda ka shakiya ama madhabkooda saxiixa yiraahda asaga gaala ismacna weey marka inaan gaalowna ka baqaynayna saasan dadka u gaalaysiinayna qaacidadaas si fudud ah qof kasta u fahmi kara oo wanaag doon si fudud u fahmi kara waxay tahay qofkan mushrikiinta gaalaysiin inuu gaal yahay shaki male maxay la ilaahu beeni lam yakun alladheena kafaru min ahli alkitabi والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة إلهي بقى مشركين تا يهود يا نصارى قالك وتلمامي قد كان قال يسينو يرانو قال يسين ما إله بيني وقال لكن قفك قفكي أن قال يسين علمضو كل إجماعين وقالك قال مديس أن لسكو هيسن سيدا يهود كريشتانكا مشركين تا وثنيين تا كره buudiyiinta iyo gaaladaas kale oon la tiri karin waa kuwaas laakiin qof muslimnimo marka hore u sugnaatay kadib haddii iska dacaamo hadda kuwan waa caamo hal xubo culummahu kuma jiro waaxid culummahu kuma jiro waa caamo horena waa u iri kelmaddaas waana kelimad cadoo la fahmi karo waaxid culummahu kuma jiro xalaqaadka culummadana laguma yaqaan kamana soo taqarrujin kadibna xalaqaad ay leeyihiin oo sunnada iyo cilmiga ka faafiyaan laguma yaqaan waa cam ee fiiri haddii qofka marka islaamnimo u sugnaato culummada mujtahidiinta gobol ka mida hadduu gaalaysiiyo iska dacaamo ee gobol kaleeto uu gaalaysiin diido xataa ku dambaabi maa iska daa inuu gaaloobay qof asal muslim aha tusaala in kugu filan hal maalo هل مسالات صلاه انكو فينا تارك الصلاه صحابه علماء قبل waxay ka soo hareen ijma' inuu gali waqtigi salafkana wala suuq ila ay ma waaweyn oo ana yiraahdeen waa kala qaadayna duu salaadi waajibnimadeedii ogol yahay inuu ilaahay caasiyayna yahayna qiran yahay gaal dhimay ilmo waaweyn ay yiraahdeen shaafici aba kamid hal qof oo culumada muslimiinta kamida oo yiri shaafici iyo shaafici kaliya maana waa barayihin ay meel saasi man lam yukaffir al mushrikeen aw shaka fi kufrihim aw sahal madhabun kafira gaalatay iska daa gaalatay waa dambawday qof yiri ma jiro culumadaas tar salaad ka gaal aan hatta waa dambawday qof yiri ma jiro sababtoo ah maba aan qaacidadan meesha looga hadlay meeshaas waa qof gaalnimadiisa la isku waafaqsanaa ee nas ay ahayd ama ijmaac ay ahayd oo ishkaal ka jirin laakiin qof islaamnimo markii hore u sugneed kadib waa ka baxay culumada gabadh yiraahdeen iska dacaamade haddii qaarka kale ku waafaqi waayeen xataa ku dambaabi maayeen iska daa in gaalnimo ay noqotay marka qaacidadaas waxay u taallaa gaal gaalnimada la isku waafaqsan waxaan rabaa inaan ku soo qatimo marka kelimadayda uuna daba mariyo nimankaas dadkii ka toobad keenana waa joogaan alxamdulilaah oo habeen hore waxaa kelimad noo jeediyey allah xifdiye nin ka toobad keenay bal mar mararka kamida anaaba madaxweyne u ahay ah caalam islaam hadda ma ahan de Soomaaliya caalam islaam mar anaa madaxweyne ka ahay mar ay doorteen ayagoo saddex iyo toban ay yiraahdeen inuu yiri caalamka wixii madaxweynaha adiga weeye saddex iyo toban ana wax muslima adduunka korkiisa ka socda adduunkan korkiisa waxa ku lugaynaya muslim ah 13 ka yagaan way adaana imaam ku dooranay ilaahin hal sana imaam ka ahay ah ma aan kaligiise waa badan laakiin ninkaas waa nin wax weyn ninka imaam aha wax weyn og yahay moqt ha waxyaalaha ka faa'iido waxa kamid ah wax qof lagu tuhmo waxyaalaha ugu waaweyn ee dadka lagu tuhmayo waxa kamid ah in kii tubta waaweyn ee sunnada asagoo sita lagu ah tajriidu sariixay ahay kitaabka lagu tuumayo aa la yidhi kutubtii ay sida jireen sidata waa tajriidu sariixuhu waa mukhtasarka saxiix bukhaari kaasu ah soo uma jeed kaasu ahayo wixii laygu tuumo ta mar laygu ah marka masjid qof gala iyo waxa lagu tuuma hadda kuwa munaafiqnimo ku shaqaysanaya oo marna dadka waa gaala leh marna la tukanaya kuwaas iska daa waa ka sii liitaan kuwaas waa ka liitaan laakiin annagu masjidka ma geli jirin qofka galaana la tuhmi jiro qofkii masjid lagu arko kaasaa la tuhmi jiro ilaahayna wuxuu noo sheegaya iimaan inay calaamadiis tahay dadka masaajidda camira soo ma jeed waxa kali ah oo islaamnimo dadka ay ugu sugayaan waa inaad kooxdooda ka mid tahay wax kale oo qofka ay ugu sugayaan ma jirto maxaa yeelay hadday dadka ugu sugayaan tawxiid laa ilaaha illa allah muxammadu rasuulullah imisaa tawxiid ku dhawaaqaysa imis hadday tawxiid dadka ugu sugayaan iyo islaamnimo in qofku tukado meeqaad tukata hadday ugu sugayaan in tawxiidka dadka loogu yeero oo shirkiga lala dagaalamo meeqaad tawxiidka dadka ugu yeeraysa ma la tiri karo maya ayaga inaad ka mid tahay aa islaamnimada lagu soo galaa agtooda waxaana looga baxaa kooxdooda inaad ka baxdo laakiin islaamnimada waxa lagu soo galo aan wax yar ka sheegayna insha allah ma lagu soo galo islaamnimada kooxdooda in laga mid noqdo meel dhigaydaana ma jirto meel dhigayda islaamnimada waxa lagu soo galaa ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah qofku ku dhawaaqo afka hadduu uga dhawaaqo islaamnima loo xukmina islaamnima loo xukmina sidaas ayay tusaydaa sunnada nabiga ijmaaca muslimiintuna sidaasay tusayaan imaamu lbukhaari saxiixiisa baab u qoray baabun idaa qaala almushriku cinda almowt laa ilaaha ila allah qof gaal ahaa hadduu laa ilaaha ila allahu ku dhawaaqo markuu dhimanayo agteeda sanadkiisuu ku soo arooriyey xadiiska nabiga sala allahu calayh wasalam abu daalib markuu dhimanayay nabigaa u yimid markaasuu ku yidhi yaa cam قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله لا إله إلا الله به كلمة أن إله يبتي سكاغا مقاتكو كلمة سوق النبي دحايي حدود له إلي أنفعي مسلم أو كنا قنين هذا مسلم يقول نقول النبي أو ميري بخاري مسلم أنا ورين حديث نبينا سبحان صلى الله عليه وسلم حديث الإمام أحمد wiil yahuudiya oo nabiga u qaadumay jiru soo boqda isagoo jirin markaasuu laa ilaaha ila allah ugu yeeray aabbihiisuu fiiriyey aabbihiisu wuxuu yidhi adic abalqaasim war nabi maxamed adeec waa tawxiidsaday nabigu wuxuu baxay asagoo leh alxamdu lilah alladii anqadahu min annaar alladii anqadahu bi min annaar imaam axmed aa musnadkiisa ku wariye toban iyo afar kun iyo toban imaamu muslim saxiixiisa wuxuu ku wariyey min xadiidi mucaawiyata bnu xakam mucaawiyat bnu xakam wuxuu yidhi gabadh addoona ii joogtay ariyay ku ilaali jirtay buurta uxud xaggeeda iyo jawaaniya maalin maalmaha ka midaan soo fiiriyey waxaan ogaatay waxaan ogaaday uugato inay arigii mid qaadatay waa dharbaaxay yidhi banu aadanaanahay tan murugay oo murugooday nabigaan u imid markaasaan u sheegay nabigu arrintii waa igu weyneeyey markaasaan idhi ma xoreeya nabigu ii keenuy wuxuu imtixaanaa gabadhu inay mu'mino tahay markii loo keenay nabigu wuxuu ku yidhi ayna allah allah halkuu ku sugayn waxay tidhi fi samaa kor uu alle ku sugayn markaasuu nebigu yidhi man ana anugu yaanahay markaasay tihi anta rasuulullah markaasuu nabigu yidhi actiqha fa innaha mu'mina waa mu'minada hore maxaa yeele ilahi iyo rasuulkiisay taxaan wa ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu an maxdu rasuulullah idii wey intaasaa islaamnimada lagu soo gala xadiiska imaam muslim oo saxiixiisa ku wariyey كن لبا بقل لبا تنية تضبع مقدام إن عمر الكندي وعير رسولك صوبان صلى الله عليه وسلم وحن كئير أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتطلنا فضرب إحدى يدي بصيد فقطعها ثم اللاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله لا إله إلا الله محمد رسول الله أول مرين وإسلامي أتوير مسلم ويقفك وفير صلاة wax kale kama haydin gaalnimaad ku hubtay markaasuu yidhi war musliman aanu waa islaamay intaasuu ku islaamaya kooxdan ma ogola dadkii o dhan waa kuwana war muslimaana iyagoo leh ma tiidinay le ma lagu islaama iyaga agtooda firiya nebi maxamed marka hadalkiisa iyo madhabka kooxda wuxuu yidhi miqdaad ibnu camar waxaan ku yidhi rasuulka allow iiga waran nin gaala haddaan iska helno oo aan dagaalanno oo uu seef labada gacmood mid iiga dhifto midii kow iga siiyo iga jaro oo kadibna geed iiga gambado oo uu yidhaahdo markuu geedka galo anugu waa islaamay ma dili kara haddee waa islaamay biswa ma dili kara nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam haddaad disho adiga intuusan laa ilaaha ila allahu dhihin meeshuu joogaa tegayda asaguna wuxuu joogaa intaadan dilin meeshaad joogtay kelmadaas kelmad weyn soo maa xadiiskaas bukhaari iyo muslim aa wariyeen bukhaari wuxuu ku wariyey saddex kun sideed boqol sagaashan iyo afar muslimna wuxuu ku wariyey boqol konton iyo shan xadiiska shanaad usaamatu bnu zayd wuxuu yidhi rasuulkaana diray sala allahu calayh wasalam ila alxuraqa qabiilada reer juhayna qoladaas qayb ka miduu noo diray subaxdiiyaan weerarnay waa jabinnay aniga iyo nin ansaariyaha caybsannay yidhi nin gaal markaan dul istaagnay uu yidhi laa ilaaha ila allah hadde waa laa ilaha illa allah bis ninkii ansaarigaha waa ka joogay anuguna seeftiaan ku kala jaray markaan soo laabana nabiga loo sheegay sala allahu calay wasalam wuxuu ku yidhi nabigu sal allahu calay wasalam yaa usaama aqataltahu bacda maa qaala laa ilaaha ila allah usaame ma dishay markuu laa ilaha illa allahu yidhi kadib laa ilaaha ila allaahu uu ku islaamay kooxdaanu ma ogola maxaa yale waa kuwaana dadki laa ilaha illa allahu yidhi mana uu ogolo islaamnimo waxaan idhi yidhi rasuulka allow kaana mutacawidan rasuulka alla waa ku gambaayay kelimadda yaa lagu dilinu islaam saasaan idhi yidhi nabigu wuxuu yidhi kama suulin inuu ku celcelinayo oo yidhi aqataltahu bacda maa qaala laa ilaaha illa allah ilaa uu yidhi xaad qalbigiisa u kala dilaaci weyda u fiiri weyda aad ogaata inuu ku gambaayin kale macnaha yaa kuu sheegay wey macnaa qalbiga gala saasuu ku yidhi nabigu sala allahu alay slm ilaa wuxuu yidhi aan jeclaystay maanta inaan islaamo wixii uu camal sameeyey salaadii soomkii sadaqaadkii jihaadkii waxaan is yidhi maanta haddaan islaamina dunuubta dhan lagu dhaafila aan is yidhi murugada qabata bukhaari iyo muslimaa wariyeen bukhaari wuxuu ku wariyey afar kun labaatan iyo kow muslimna wuxuu ku wariyey boqol konton iyo sideed bal qofku hadduu gara waayo laa ilaaha ila allah inuu islaamuu rabaa xataa waa gara waaye war waa islaam waa gara waayo laakiin calaamaduu muuji inuu islaamnimo ula jeedo waa muslim hadda laa ilaha illa waa gara waayo ogow iska daa laa ilaha illa waa islaamay waa gara waayo kelimad tusayduu ku dhawaaqay waa muslim cabdullahi bni cumar ibn khadaab wuxuu yidhi nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam khaalid ibnu waliid u diray ilaa bani judayma qabiilada reer bani judayma islaamnimuu ugu yeedhay waa ay wanaajin waayeen inay yidhahdaan waa islaamna intaas waa gara waayeen wuxuu gudagalay waay markay gara waayeen maxay yidhahdeen sabana sabana ay yidhahdeen waxayna dhihi jireen qofka nabiga raacay dhihi jireen saabi diinkiisi waa ka tegey ay dhihi jireen saabi wey waa iish waxay is yidhahdeen nebi maxamed raacnay dhaha markaas yidhahdeen sabana sabana saabi'inana lafdiguna ma saxna khalaas wuxuu sameeyey khaalid ibnu waliid inuu laayo oo uu qafaasho qof kastoo saxaabadiisii ka midana ninuu u dhibay ciidankii la socday maalin maalmaha ka mid uu yidhi nin walba midku hayana ha dilo aniga cabdullahi ibn cumar waxaan idhi kaan hayo dili maa saaxiibadayna hal nin ka dilma ninku hayo ilaa nabiga loo tago sala allahu alay wasalam nabigaan u tagnay yidhi markaan nabiga u tagnay nabigu calacaluu koru taagay yidhi allaahuma innii abra'u ilayka mimaa sanaca khaalid ilaahayow wixii khaalid sameeyey beryan ka ah oo ah dadkaas in la dilo ilaahow beryan ka ah bukhaariyaa wariyey afar kun siddeetan iyo afar bal dadka haddaan diin kale loo sheegin oo laa ilaaha illa allahu ay maqlaan oo yidhaahdaan oysan weligood salaad maqal oysan soon maqan oysan sake maqal hadde ma diidinta loo sheegay maahan taariku salaad maba maqal laa ilaha illa allah yaa soo gaartay waana dhahaya waa muslimiin aakhirana waa anfici kelmaddaas waxa khasaarayaa waa dadka inta diinkii loo caddeeyey diidan fiiri xudayfat bnu yamaan radia allahu canhu wuxuu yidhi yadrusu lislaamu kamaa yadrusu washyu thawb islaamku waa duugoobayaa sida mararta xararteeda marada midabkeedu siduu u duugoobo xataa laa yudraa ilaa aan marka dambe la oqoon maa siyaamun walaa salaatun walaa nusukun walaa sadaqa salaad lama yaqaan soon lama yaqaan xaj lama yaqaan sakana lama yaqaan habeenka dambena kitaabka alla inta lagu soo dheelmadaa hal xaraf kitaabka uusan dhulka uga haray وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أتركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنقولها وحاسو أريا dad inta yar yar waxna yaqaanin odaga duqa iyo hooyada duqda ay waxay leeyeen annagu aabayaalkii waxaan ka soo gaarnaa iyagoo la ilaaha illa allah waana dhahayna ka tegmeen wax kale ma yaqaanin markaas uu wuxuu yiri ninkii ka warinayay xudayfa xadiidka oo la dhihi jiray sida maa tacnii canhum laa ilaha illa allah oo maxay u taraysa laa ilaha illa allah waa saddex goor markuu ku celshay xudayfa wuxuu yidhi tunjiihim min annaar naartay ka badbaadinay hal naartay ka badbaadinay waa laa ilaha illa allah dadaan soon oqoon salaad oqoon sakad oqoon maahan dad inta loo caddeeyo diilay waa dadaan maqlin kelmadday maqleenna waa hayaan soo ma jeedin muslimiin wey naaray uga badbaadaya kuwaanu kuwii salaada tukanaya soonka soomayay oo xajinayay sakada iska bixinayaysan u ogolan islaamnimo sida nabi maxamed uu khilaafsan yahay fiiriya diinkii alle culimmada muslimiintu arrintaas waa ku ijmaaceen qofku hadduu kelimatu tawxiid ku dhawaaqo inuu muslim yahay waa ku ijmaaceen culummo badanaa soo naqliday laakiin hal mid aan ku gaabsayno ibnulmundir kitaabkiisa ijmaac wuxuu yidhi waajmaca kullu man naxfadu canhu ana alkaafira idaa qaala laa ilaaha ila allah waana muxamadan cabdu warasuuluhu walam yazid calaa dalika shay-an anahu muslim waxay culummada intaan diinka ka soo xifdinay dhammaan ku ijmaaceen gaalka hadduu yidhaha laa ilaaha ila allah waana muxamadan rasuulu waana muxamadan cabdu warasuuluhu hal shay hadduusan ku darin muslim inuu yahay saasay ku ijmaaceen kuwii ku daraayay arkaantii iyo arkaantii iimaanka iyo arkaantii salaad arkaantii waxa raba iimaanka iyo arkaantii islaamka ayaysan kuwaanuna ka aqbalayn idan waxay khilaafsan yihiin kitaabka alle sunnada nabiga saxaabadii iyo ijmaacii muslimiinta dhammaan ayay khilaafsan yihiin kuwaan kelimadana intaas ayaan insha allahu ku soo gabangabeynaynaa waxa nasiibay ilaahay baa ku mahadsan waxaan gafanay nafteedii shaydaan ay ka ahaadeen wallahu subxaanahu wa tacala aclam wa sala allahu calaa nabiyina muxamed